أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا تناطح السحب فالأعداء تخشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لانا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta saddexaad ee barnaamijka taariikhda falastiin نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا آه فلسطين لو أن الغمام له waxaan horay uga soo hadalnay cusuurtii dhagxaanta innaga oo soo gudbinaya xaqiiqooyin ay ka mid tahay in magaaladii ugu horreysay ee laga dhiso dunida ay ahayd magaalada ariixa ee dhulka falastiin siddeed kun oo sanno ka hor miilaadiyada waxaan sidoo kale soo ogaanay qaar ka mid ah shucuubtii ugu horreeyey ee degay dhulka falastiin marka laga soo bilaabo casrigii burunsiyada oo ahaa wakhtigii uu qoraalku bilowday casrigan ayaa u qaybsanaa saddex marxaladood waxaanuna ka soo hadalnay marxaladiisii koowaad oo ahayd casrigii qadiimiga marxaladda labaad ee casriga burunsiyada waa casrigii dhexe kaasoo ka soo bilaabanaya laba kun oo sanno ka hor miilaadiyada kuna eg kun shan boqol iyo konton sannadood ka hor miilaadiyada taasoo ka dhigan inay jirtay marxaladdan afar boqol iyo konton sano xilligan isaga ah waa wakhtigii ugu muhiimsanaa marka laga hadlayo dhulka filistiin waayo waa markii ugu horreysay ee uu towxiidku soo gaaro carigan sababtoo ah dadkii horay halkan u degi jiray waxay ahaayeen wataniyiin mushrikiin ah sida kancaaniyiinta iyo fayniqiyiinta marxaladda dhexe ee cahdigii burunsiyada waxaa falastiin soo galay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo ka soo hijrooday dhulkiisa ciraaqa kadib markii qoomkiisu ay diideen inay qaataan towxiidka iskuna dayeen inayba ka takhallusaan allah casa wajallah ayaa nebiyullaahi ibraahim faray inuu ka hijroodo dhulkan waxaana suuratul ambiyaa ku cad in allah uu nebi ibraahim iyo nebi luud calayhim assalaam uu ka soo badbaadiyey qowmamkoodii uuna keenay dhul barakaysan waxaana ka waramaya asheykh isxaaq abulcabaas suuratul ambiyaa ambiyo badanay ka sheekaysaa nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi luudna meelo kale qur-aanka ka mada iyo suuradda tanba qisadooda waa laisku xiraa siyay alaaqo uga dhexaysay waxaa la yidhaha nebi ibraahim ayaa oday ka ahaayey dacwada nebiyulaahi luud calayhi salaam inkastoo ilaahay rasuulkiisa ahaayey nebiyullaahi ibraahim qisadiis waxay ka bilaabatay walaqad aataynaa ibraahima rushdahu min qabl wa kunnaa bihi caalimiin ilaahay markuu ka sheekeeyey dacwadii iyo loolankii isaga iyo dadkii qaraabadiisa ahay ehelkiisa ay dhex mareen ou yidhi tallaahi la akiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriina ou yidhi markii fantasiyadii iyo xafladihii ayaga markaas jaahiligooda ahay ay aadeen kadib asnaamtii burburiyey midkii weynaayeyna garabka u saaray faaska oo markaasuu yidhi facalahu kabiiruhum haadaa fas'aluuhu markii ay yimadeenoo iswarsadeenoo nin ibraahim la yidhaaho mucaarad ku ah sanaamtan ayaan maqla jirnay markay yidheen oo markaas halla keena yidhaaheen alaa acyuninnaasi lacallahum yashaduuna qisada waa dheer tahay markii ugu dambaysay iyaga warsada markuu yidhi si oo maaragtay jaasjaas ah caqli weynna ah uu la hadlay markaasaa wuxuu yidhi iyaga wax warsada markaasaa naftooda dib ugu laabteen sida aayadda qur-aanka noo sheegayso ayaa waxay ogaadeen waxaan wax warmaya inayna ahayn markaasaa waxay yidhaaheen laqad calimta maa haa-ulaa yandiquun warmu ibraahimow markii inay warramayna aada aragtiyaa wax warsadana leedahay waa nagu ciyaaraysaa miyaa markaasaa wuxuu yidhi lima tacbuduuna maa laa yanfacukum walaa yadurukum shay-an uffin lakuma lima tacbuduuna min duuni illahi afalaa tacqiluun ka bacdi markii xajadii iyo garti ka dhammaatay waxay isticmaaleen xoogay isticmaaleen markii xoogooda isticmaaleen ay dabkiishadeen intaasoo wakti ay dab shidaayeen ay qoryo guraayeen dabkiishadeen ay ku ku tuureen ilaahay subxaanahu wa tacaalaana si yaqiin ah alle u aaminay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam ayaa markaas ilaahay nusro mubaashir ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey allah subxaanahu wa tacaala naarta isagaa awoodiisa ee ayaa ku abuuray isagaa maamula kunii bardan wasalaaman uu yiri marka kunii bardan wasalaaman markii ilaahay yidhi meeshii ku dantay calaa ibraahiima weliba qabow naqo keliya ma dhihine nabadgelyin waa ugu daray ilaahay subxaanahu wa tacaala marka meeshaasuu ku badbaadiyey alla wuxuu yidhi fajacalnaahum alakhsariina nabiyullaahi luud qisadiisna marka wa anjaynaahu waluudana ilaahay yidhi isagii i luudba waa badbaadinay dhibaatadii gaaladii iyo dadkii xilligooda joogeen lasoo dooneen waa ka badbaadinay annaga marka waxay tusaale nooga yihiin nabiyullaahi luud iyo nabiyullaahi ibraahim calayhim assalaam in maaragtay aan mowqifkeena mabda-eena saxda ah towxiidka iyo ilaahay cilmigiis inaan ku run sheegno aaminana sida iyaga u aamineen ilaahayna noo gargaaray sida ayagu u gargaaray وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم dhulkan barakaysan ee ay aayaddu sheegayso waa filistiin wuxuuna nebiyullaahi ibraahim ka soo hijrooday magaalada awr ee ciraaqa isaga oo yimid degaan lagu magacaabo shakiin oo u dhow magaalada naabolis ee dhulka falastiin oo ka mid ah magaalooyinkii ay aasaaseen kancaaniyiintii wathaniyiinta ahaa ee halkaasi degi jiray nebi ibraahim calayhi salaam ayaa ku noolaa shakiin ama naabolis waxaana sidoo kale safarro uu ku tegay magaalooyin ay ka mid yihiin alqudus beytlaxem iyo kuwo kale oo ka mid ah falastiin halkaasina waxa uu ku helay xorriyad diineed hijrada ayaa ka mid ah maraaxil ay tahay inay marto dacwo walba oo xaq ah laga soo bilaabo ambiyada iyo rususha ilaa dadka raacay ee u sacyinaya inay islaamka u gargaaraan kana santaagaya inay ku hoos noolaadaan sharci aan ahayn kan allah haddaba sheykh mahad warsame abucabdiraxmaan ayaa waxa uu ka warramayaa fadliga hijrada iyo faa'iidada ay ambiyadii alle ka dhaxleen sida nebiyullaahi ibraahim hijrada waxay culimmada muslimiinta ku qeexaan in laga guuro dhulka kufriga loona guuro daarta islaamka xukun ahaanna waa waajib sharci ah oo saaran qof waliba oo cabsi ka qaba in diintiisa laga fidneeyo ama meesha uu joogo aan ku helayn xorriyad diineed quraysh markii ay sii xoojisay dhibaataynta saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyo nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu alle u fasaxay inay diintooda la baxsadaan oo aadaan meel ay kaga nabadgeli karaan dhibaatada ka soo gaarisa mushrikiinta qaala allaahu tacaala waqul rabbi adkhilnii mudkhala sidqin wa akhrijnii mukhraja sidqin wajcal lii min ladunka sultaanan nasiira mufasiriinta qaarkood waxay sheegeen aayaddan inay tahay aayaddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam loogu fasaxay inuu ka hijroodo magaalada maka una hijroodo magaalada madiina oo ay saxaabada qaarkood uga sii horreeyeen xukunka ah waajibnimada hijrada waa mid baaqi ah intaba ay dunida jirto oo ay muslimiinta iyo gaaladu dagaalamayaan xadiis ay soo saareen imaam axmed iyo abu daa'uud uuna warinayo mucaawiya ibni abi sufyaan wuxuu rasuulku sala allahu caleyh wasalam ku yidhi laa tanqadicu alhijratu xataa tanqadic towba ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وقال أيضا لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار رواه النساء وأحمد واجب كستا وي الله يا رسول كسنا فران وحولي الربح يداف بدن وأن لسوكو بكرين تصالي نبي صلى الله عليه وسلم مركي uu tagay magaalada madiina wuxuu gudagalay casri cusub oo tamkiin jihaad iyo cizi ah halka markii uu maka joogay uu dhibaato kala kulmayey gaalada heer naftiisa halis la geliyey saxaabaduna ka sii darnaayeen heer qaarkood la dilay kuwo kalena aashuun ku addin ahaayeen sidoo kale nebiyullaahi muuse calayhi salaam markii uu ka baxsaday fircawnkii masar ee uu aaday madyan waxaannu arkaynaa inuu allaah cidladii iyo baqdintii ka saaray qaala allahu tacaala falammaa jaa'ahu waqasa calayhi alqasasa qaala laa takhaf naja'ta min alqowmi aldaalimiin nebi muuse wuxuu madyan tegey isagoo keligii ah cabsanaya faqiir ah welina aan risaalada loo dhiibin laakiin hijradii uu sameeyey wuxuu allaha ku siiyey difaac iyo gaashaan wuxuu ka saaray cidladii oo wuxuu siiyey xaas wanaagsan oo dhal nebi ah wuxuuna ka dhigay rasuul uu u waxyooday qaala tacaala فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين نبي إبراهيم عليه السلام isagana markii uu ka dhex baxay qowmkiisii gaalada ahaa ee uu hijrooday wuxuu allah u hibeeyey awlaad saalixiin ah oo markii dambe nebiyaal noqday qaala allahu tacaala falama اctazalahum wamaa yacbuduuna min duuni illaahi wahabnaa lah wahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba kulan jacalnaa nebiya qof kasta oo hijrooda ilaa maanta wuxuu helayaa nimcadii allah mid muuqata iyo mid qarsoon intaba allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما fadrada uu nebi ibraahim calayhi salaam soo gaaray dhulka falastiin waxaa maamulayay qolyo lagu magacaabo hagsuus oo asal ahaan ku abtirsada shacabka amuuriyiinta taariikhdu waxay tilmaamaysaa in qoladan ay falastiin ka talinayeen laba boqol oo sanno oo xidhiir ah sidoo kale waxay halkaasi uga soo duuleen welibana ay qabsadeen shaam inteeda kale iyo dalka masar mid ka mid ah waxyaabihii ay ku socnaayeen hagsuusiyiinta waxay ahayd xorriyadda xagga diinta taasina waxay fursad u ahayd nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo intii raacday oo ka badbaaday sharta maamulkaasi halka uu ciraaq kala soo kulmay dhibaato badan heer ay gaartay in dab lagu rido isaga oo nool laakiin markii uu yimid falastiin wuxuu helay xorriyad iyo nabad u suuragelisay inuu dacwada faafiyo culays la'aan nebi ibraahim calayhi salaam oo uu allah cimri dheer siiyey ayaa muddo ku sugnaa falastiin ilaa markii dambe uu u hijrooday dalka masar halkaasina waxa uu ka soo guursaday haajara oo ka soo jeeda qoyskii maamulayey masar nebi ibraahim ayaa horay waxay isku qabeen saara oo ahayd haweenay diinta ku garabsiisaa oo ay muddo dheer wada jireen saara ayaa kula talisay inuu guursado haajara maadaama aysan markaa ka hor iyadu wax carruur ah u dhalin haajarana guurka kadib kaalin wanaagsan ayay u buuxisay nebiyullaahi ibraahim markaad akhrisid taariikhda ambiyada iyo rususha waxaad ogaanaysaa in ay dacwadooda dowr muhiim ah ku lahaayeen haweenka waxaana tusaale loo soo qaadan karayaa nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam iyo xaasaskiisii dhammaan oo ay ugu horrayso khadiija iyo qisadan nebiyullaahi ibraahim iyo xaasaskiisii haddii loo gabbalodayo gunta loogu sahan tago guurka waa la mahadshaa gumaradu lib weeyaan godad baa la eegaa iyo meelo kala guran isgargaarku waa sees qabyo waxa gufayn karaa laba guusha wada jecel nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu socdaalkiisii masar iyo guurkiisii haajare kadib ku soo laabtay dhulka falastiin halkaasina waxaa ugu dhashay nebi ismaaciil calayhi salaam kadibna waxaa dhacday hijradii caanka ahayd ee ibraahim xaaskiisa iyo wiilkiisa ismaaciil ay ku aadeen halka ay maanta ku taallo kacbada ee maka almukarama in nebi ismaaciil uu ku dhashay falastiin waxay ka dhigan tahay in nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam uu asal ku leeyahay dhulka falastiin maadaama abtirsiimadiisu gasho nebi ismaaciil tan ayaana sharaf weyn u ah dhulka barakaysan ee falastiin ee aynu taariikhdiisa ka warramayno saddex iyo toban sano kadib dhalashadii nebi ismaaciil uu ku dhashay falastiin allah ayaa nebi ibraahim calayhi salaam u hibeeyey nebi isxaaq oo ay dhashay saara nebigan ayaa isaguna markii uu weynaaday waxaa loo dhalay nebi yacquub calayhi salaam oo isaguna dhalay laba iyo toban wiil oo ay yahuuddu ku abtirsadaan inkastoo nebi ibraahim isaga oo waayeel ah ay u dhasheen ubadkan haddana waxa uu allaah ugu nimceeyey inuu arko wixii ay sii dhaleen dhashiisu waana arrin uu ku farxo qof walba oo gaara darajadan dadka qaarna waxay tilmaamaan in waalidiintu wixii ay dhaleen ay kaba sii jecel yihiin kuwa ka sii tafiirmay ee ay awowyaasha ama ayeeyayaasha u yihiin haddaba iyada oo faracaasi la eegayo ayaa waxaa jirta in muslimiinta yahuudda iyo nasaaraduba sheeganayaan nebi ibraahim markay sidaa tahayna waxaa isweydiin mudan yaa xigah oo ku xaqnimo badan nebi ibraahim calayhi salaam waxaan su'aashaasi hor dhignay ashaykh jaamac moxamed cusmaan sheekh cabdulilaah diimaha dadkan ibraahimiyada isku sheega maanta ee diimaha samaawigan haysana yidhaahda nasaara iyo nimanka loo yaqaana alyahuud iyo muslimiintu dhammaan waxay sheeganayaan nebi ibraahim in iyaga uu ka mid yahay marka ilaahay baa arrintaa kala saaray ilaahay baa kala saaray yahuuda iyo nasaarada muslimiintu waxay leeyihiin annaga ayuu nebi ibraahim naga mid yahay way ku faanaan laakiin muslimiinta u mudan ee muslimiintu ka mid yahay ilaahay baa kala saaray oo aayaad cadcad ku sheegay oo yidhi maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslima wamaa kaana min almushrikiin iyagoo mushrikiin baa lagu cadday inay yihiin nebi ibraahimna shirkiga dadka ugu fog buu ahaa baraacu ka qaatay marka dadka muslimiinta ee diintiisa raacay ayaa ugu mudan raacidda ibraahim la raacayaana maaha in qole ama la qole laleeyahay ama maxaa la yidhaahdaa waxyaalo kale ama nasab lala wadaago ee waxaa weeye ninkii marba diintiisa raaca ee xaqii diinta xaniifka ahayd oo uu ku taagnaa kuwaas unbaa nebi ibraahim iyo maaratay awla maaratay inay maaratay ay raacaan ama ku abtirsadaan ilahi wuxuu leeyahy ina awla annaasi biibraahiima laladiina itabacuuh wa hada annabiyu waladiina aamanuu wallahu waliyu lmu'miniin nebi ibraahim waxaa ugu mudan dadka waxaa ugu mudan kuwii hore raacay tawxiidka ku raacay markuu noolaa iyo nebigan nebi maxamed ayaa ugu mudan iyo kuwa ilaahay rumeeyey ee nebiga diintiisa qaatay waxaa weeye markaa ibraahim itibaaciisu kalaam iyo iska sheegasho maaha iyo in loo nasab sheegto annagu ahaa iyo qoladeedu ka dhashay kamaba dhalanba yahuudina ma ahayn oo diinta yuhuudda iyo nasaaradu labadu waxay soo degeen bacda nabiyullahi ibraahim gadaasha bay soo degeen marka waa iddicaay iska sheeganayaan oo ay maaratay ninkaa qiimaha badan ay rabaan inay ku dhowaadaan laakiin iyaga iyo wixii lamida iyo mushrikiin o dhan beri buu ka yahay intuu noolaana baara u ka qaatay iminkana ma sheegan karaan ummadda muslimiinta ayaana mudan sida ilahayba maarata ilaah baa arrintaas caddeeyey oo kala saaray cidda maaragtay nebi ibraahim xaq u leh inay ku abtirsato waa dadka islaamka qaatay iyo muwaxidiinta weeyaan waxaan soo marnay in dhalashadii nebi ismaaciil kadib uu allah faray nebi ibraahim inuu u hijroodo halka ay kacbadu ku taallo ee magaalada maka isagoo ay weheliyaan xaaskiisii haajara iyo wiilkiisii yaraa ee ismaaciil dhowr jeer ayuu allah casa wajal amray nebi ibraahim inuu u hijroodo dhulka xijaaj markii ugu horraysayna waxay ahayd kadib dhalashadii nebi ismaaciil xilli uu goortaasi maka uga soo tegay haajara iyo wiilkeeda ismaaciil nebi ismaaciil iyo hooyadii haajara ayaa keligood halkan ku sugnaa nebi ibraahimna waa uu u soo duceeyey duco weliba waasac ah oo aad u wanaagsan markaas ayuu allah ku galladaystay nimcooyin iyo mucjisaad waaweyn oo ay ka mid tahay inuu u dillaaciyey ceelka ilaa iyo maanta biyihiisu burqadaan ee zamzamka nebi ibraahim calayhi salaam ayaa ku soo laabtay dhulka falastiin ha yeeshee allah ayaa mar kale faray inuu u safro maka si uu halkaasi uga dhiso kacbada isaga oo kaashanaya wiilkiisa ismaaciil oo markan weynaaday allah casa wajallah ayaa waxa uu yidhi
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
marka aynu halkan marayno waxaa mudan inaan isweydiinno su'aal xiriir la leh qadiyadda kacbada taasoo ah aas-aasitaanka masjidka al aqsa oo ku yaalla magaalada alqudus ee dhulka falastiin goormo ayaa la dhisay masjidkan yaa dhisay maxaase loogu bixiyey magaca almasjidul aqsa carabtii degi jirtay jasiiratul carab ayaa masjidul aqsa u bixiyey magacan sababo ku aadan isaga oo ahaa goobta ugu fog ee allah lagu caabudo marka mako loo eego magacan ayuuna ku sii baaqi ahaaday ilaa uu allah casa wajalla kitaabkiisa kariimka ah ku waariyey isla magacan
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
marka laga hadlayo cidda dhistay masjidul aqsa waxaa jira riwaayaad kala duwan oo ku soo arooray laakiin tan ay culimmo badan xoojiyaan ayaa ah in masjidul aqsa iyo xataa kacbada uu dhisay nebi aadam calayhi salaam sida ku cad xadiid ay soo saareen bukhaari iyo muslim saxaabiga abudar ayaa weydiiyey nebiga salaallahu calayhi wasalam masjidkii ugu horreeyey ee laga dhisay dhulka wuxuu rasuulku ku jawaabay wuxuu ahaa masjidul xaraam kadib ayuu haddana weydiiyey masjidkee ku xigay wuxuu nebiga salaallahu calayhi wasalam ku jawaabay masjidul aqsa abudar ayaa haddana weydiiyey inta sano ee u dhexaysay dhismaha labada masjid rasuulkana waxa uu yidhi afartan sano tani waa isku xirnaan gundhaar oo cad oo muujinaysa xiriirka ka dhexeeya labada masjid iyo labada boqco ee barakada leh ee ay ku yaallaan nebi aadam markii uu dhisay kacbada kadib wuxuu u safray dhulka falastiin halkaasoo uu ka soo dhisay masjidul aqsa sidaa darteed nebi ibraahim markii uu u soo hijrooday maka allah ayaa faray inuu kor u qaado tiirarkii masjidka taasoo ka dhigan in goobtan ay ahayd asal ahaan halka uu masjidku ku yaalay laakiin muddada ka soo wareegatay dhismaha oo dheerayd aawadeed uu u baaba'ay masjidka tanina waxay caddaynaysaa in nebi ibraahim uu cusboonaysiiyey dhismaha kacbada ha yeeshee aanu isagu ahayn qofkii ugu horreeyey ee dhisay nebi yacquub calayhi salaam oo ka mid ahaa raggii uu dhalay nebi ibraahim calayhi salaam sidoo kalena lagu magacaabo israa'iil sida aan soo sheegnayna ku dhashay falastiin ayaa markii uu weynaaday u hijrooday meel aad uga fog falastiin oo lagu magacaabo xaraan taasoo dhacda koonfurta turkiga halkaasina waxaa ugu dhashay koob iyo tobanka wiil ee lagu sheegay qisada nebi yuusuf ee uu qur'aanku waariyey kadib waxa uu ku soo laabtay dhulka falastiin oo uu ugu dhashay wiilkii laba-iyo tobnaad oo lagu magacaabo benyamiin kadib wuxuu u soo hijrooday dalka masar oo uu markii dambe madax ka noqday wiilkiisa nebi yuusuf kadib mixnad dheer oo uu soo maray inta aanan sii ambaqaadin safarkaas waxaa isdultaag mudan mixanka iyo dhibaatada uu soo marayo nebi yuusuf calayhi salaam iyo faa'iidada laga helayo qisadiisa ka bilaabanaysa ceelka lagu riday ilaa carshiga masar waxaana ka warramaya asheykh isxaaq abulcabbaas nabiyulaahi yuusuf calayhi salaam wuxuu ka mid yahay ambiyada qur-aanka si cajaa'ibka badan uga hadlay weliba suuradoo dhanba isaga loogu magacdaray suuradda bilaawgeeda markii ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi moxamed kula hadlaayo wuxuu yidhi naxnu naqusu calayka axsana alqasas qisooyinka nabi yuusuf waxaa lagu ilaahay ku tilmaamay axsana alqasas inay yihiin imtixaano oo kala kalar ah ayuu maray nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam marka koowaad in ma aragtay horta niman walaalihiisa lagu imtixaanay oo wiil yarow qurux badan oo ee isaga iyo wiil kale mooyaane kuwa kale walaalihiisa kala habargooni ahaayeen ayuu ahaayey aaduu u ilaali jiray odiga aad u jeclaayey jeceylkii odiga aad u jeclaayaa waxay ka maseyreen nimankii walaalihiis ahaayey waa tii ay yidhaaheen maaragtay intii meel ciyaar u wadeen hana la soo ciyaaray yidhaaheenoo innii akhaafu an ya'kulahu di'bu wa antum canhu haafiluuna waatuu yidhi markaasay yidhaaheen lain akalahu di'bu wanahan cusban inaa idan la khaasiruun qisada bilaawgeeday ahayd kadibna wiilka waa sharqooleen ceelay ku rideen niman safaraya meeshii ka qaateen nimankii safaraydii markay qaateen nin boqor ay u dhiibana ka gateen nin boqora iibsaday gurigiis geystay imtixaanka marka qabsaday waxaa ka mid ahay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam quruxdiisa lagu imtixaan quruxda makhluuq ilaahay inta u qurux badan u ahaa quruxdiis waa lagu imtixaanay naagtii boqorkii ilaahayna subxaana wa tacaala waa ka badbaadiyey waa ka ilaaliyey ugu dambayskii nebiyullaahi muus yuusuf calayhi salaam mowqif qiimo badan ayuu qaatay wixii adduunyo ah ama tusaalooyin raqabaad adduunyo ah ha lagu tarqiibiyey ilaahay diintiisau ka doortay wuxuu yidhi rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh haddii sada annaga sheegayno oo fuli waayo waa la xabisa markay yidhaaheen ayaa wuxuu yidhi assijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhina wa akum min aljaahiliin qisadiis marka saasaa ka mad eh marka ugu dambaysay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaanadii mariyey ruyadiisa waxaa ka mid ahay inuu ilaahay maaragtay oo fasiro jiray riyooyinka waa tii suuradda bilaawgeeda ku yidhi innii ra-aytu axadda cashara kowkaban waa tuu yidhi qisadii markii socotay adigu calaa kulli xaal ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaankii waa ka gudbiyey al-aana xasxas alxaqu waa tuu alle yidhi subxaanahu wa tacaala kabacdina ilaahay boqru ka dhigay isagoo arradhan haysto ka taliyo waa tii walaalihii safare u yimideen waa tii imtixaanay oo maaragtay sheekada waa dheer tahay marka ugu dambaysana ilaahay subxaanahu wa tacaala taariikhdiisa boqornimo adduunyo iyo ku dhammeeyey maaragtay iyo cizi adduunyo cizi aakhiraba ilaahay ugu gebagabeeyey aan halkeeda ka sii wadno qisada nebi yacquub iyo socdaalkiisii nebi yacquub waxaa falastiin ka soo raacay sida taariikhdu warinayso koob iyo tobanka wiil ee uu isagu dhalay xaasaskiisa iyo wiilashiisa carruurtii ay sii dhaleen intoodaas u soo safartay masarna waxay ka koobnaayeen toddobaatan iyo laba qof oo isugu jira rag iyo haween sida ay taariikhdu warinayso ubadka uu dhalay nebi yacquub ee laba iyo tobanka ah qur'aankana uu al asbaad ku magacaabay ayaa sidaasi ku degay masar waana dadka ay ka tafiirmeen yahuudda ama reer banu israa'iil fatradan waxaa masar ka telinayey hagsuusiyiinta oo sida aan soo tilmaannay ahaa dad oggol in muslimiintu ay si xorriyad ah ku soo muujisan karaan diintooda allahna mararka qaar dad faajiriin ah oo aan nasiib ku lahayn aakhiro ayuu diintiisa difaac uga dhigaa sidaa darteed nebi yacquub allah ayaa ka sharbixiyey faajiriinta tawxiidka ayuu si cabsi la'aan ah ku faafiyey carruurtiisa iyo isaguna nabad ayay ku noolaayeen
وإلي في صمت مخيف تنظرون قد عاث في أرض اليهود الغاصبون ودنسوا طهري وأنتم صامتون
xalqadan waxaan ku soo ururin karnaa dhowr qodob waa midka koowaade dhulka falastiin waxaa tawxiidka gaarsiiyey ambiyada allah iyadoo aanay jirin yahuudda oo wax la sheegaba aanay ahayn falastiinna waxay ahayd goobtii uu allah u soo diray nebi ibraahim markii uu ciraaqa kala soo kulmay dhibaato badan ilaa dab lagu riday balse uu allah ka badbaadiyey hijradu waxay leedahay faa'iidooyin badan oo adduun iyo aakhiraba leh waxaana tusaale u ah hijradii nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam oo laga dheehan karo farqiga u dhexeeya markii uu joogay maka iyo markuu tegay madiina sidoo kale nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii uu ka dhex baxay qoomkiisii gaalada ahaa ee uu hijrooday allah ayaa u hibeeyey owlaad saalixiin ah markii dambena noqday nebiyaal nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa falastiin halkaasoo ah meeshii uu ku dhashay nebi ismaaciil oo uu galo abtirsiimaha nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam mar kale yahuuddu ma sheegan karaan ambiyada allah annaga muslimiinta ah ayaana uga xaqnimo badan maadaama ay laayeen diintii lala soo dirayna intay dhabarka ka tuureen ay weliba sii dooriyeen labadii masjid ee ugu horreeyey ee laga dhisay dhulka waxay ahaayeen masjidul xaraam iyo masjidul aqsa labadabana waxaa dhisay nebi aadam calayhi salaam balse waxaa dib u dhis ku sameeyey nebi ibraahim calayhi salaam qisada nebi yuusuf waa qisooyinka ugu wanaagsan waxaana ku jira faa'iidooyin waaweyn oo taabanaya dhinac walba oo nolosha qofka muslimka ah waxaana nuxurkeeda laga baranayaa in qofka muslimka ah ay diintiisa uga qaalisan tahay wax walba dhib walba oo loo geysto iyo imtixaan walba oo uu la kulmana uu ka gudbayo marba hadday diintiisu u badqabto
يغشانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa qaybta saddexaad ee barnaamijka taariikhda falastiin tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu تناطح السحبا فالأعداء تخشانا فالأمن منعدم والبيت منهدم والدمع منسجم والكفر عادانا لا نصر إلا بدين الله فاعتصموا بالله إني رأيت النصر قد بان